إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa diinta islaamka ku tilmaamay mid dhibaato ku haysa adduunka iyo soomaaliya khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhasha rasaas askarta dowladda federaalka oo ku rideen dad loo qaybinayay hilibka udxiyada ah oo ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho si bareer ah ugu dhaawacay dad rayid ah mas-uuliyiin culummo iyo hogaamiyaal dhaqan ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab furun dagaal kula ciiday iyagoo hadallo dhiirigelin iyo goobaabo ah u jeediyey gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka oo isgoos weliba dadka ku xayiraya macno la'aan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalka ayaa diinta islaamka ku tilmaamay mid dhibaato ku haysa adduunka iyo soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
xasan sheekh maxmuud ayaa weerar toosa ku qaaday diinta islaamka xilli uu ka qaybgalayay shir ka dhacay waddanka norway halkaas uu sidoo kale dhaqaale iyo taageero ugu raadinayo dowladdiisa oo qarka u saaran inay burburto maadaama ay ka hayaamayaan ciidanka shisheeye ee atmis haweeney ka tirsan dowladda norway ayaa weydiisay su-aal ku saabsan in dowladdiisu ay la hadasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay yihiin awood la loodin la-yahay oo waddanka ka jirta xasan oo dadka kasoo qaybgalaya shirka dareensiinayay in dagaalka ay ku jiraan uu diin yahay ayaa weerar ku qaaday diinta islaamka oo ah waxa ay doonayaan al-shabaab inay ka hirgeliyaan waddanka xasan ayaa diinta islaamka ku sifeeyey erey aada u foolxumo badan wuxuu ku tilmaamay inay tahay xasad iyo dhibaato haysata soomaalida sidoo kalena wuxuu carabka ku dhuftay in diinta islaamku aysan xasrad ku ahayn soomaalida keliya balse ay tahay dhibaato uula daalaadhacayo caalamka uu ula jeedo reer galbeedka So what we have been trying to push them is to accept that this is a Somali problem right now, and the Somali people cannot solve the global crisis within Somalia. The global crisis, Islam or whatever is there.
mid ka mid ah dhallinyarada qurbaha ku dhaqan ee aragtida ka dhibtay xasan sheikh ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xasan sheikh uu sidan u aflagaadeynayo diinta islaamka isagoo ku suntan madaxweynaha dowladda federaalka shalay wuxuu ahayd markuu kaba la soo galaya masaajidka aa la yaabana aniga haddeetaan caadi public wuxuu ku dhahayaa global crisis waay dhibaatada adduunka islaam bal kaala si fiican hadda u difaaca difaaca madaxweynihiina madaxweyne qubuurta muslimiinta shalay soo bixinaya inuu markuu norway aado oo dhaho dhibaatada soomaaliya haysato ma ahan soomaaliya keligeeda waa adduunka dhan oo dhaho diinta islaamka dhibaato ah yaa allah laannani diintayda difaaca waxaa ku dhahayaa ka madaxweynahayga ma ahan no qofka diinteeda kasoo hor istaagsan cadowgaygu waaye waxaa dhahayaa ummadda soomaaliyeed guul ah gaarteen maanta inuuna xukumo qof oo ummadda horteeda ku dhahayo inay diinta islaamka inay tahay global crisis xasan sheekh ma uusan filanaynin warkan inay baahi doonto dowladda norway wuxuu ahaa war uu ku shirqarsanayey uuna muujinayay in dowladdiisu qayb ka tahay la dagaalanka diinta islaamka ee uu ku tilmaamay inay tahay xasrada haysata dunida iyo soomaaliya waxaana dhacday in qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo laamaha ammaanka ay la xiriiraan dadka soomaaliyeed ee sii faafinaya hadalkan waxayna ka dalbadeen inay dib uga saaraan barahooda balse warkan ayaa noqday mid sii baahaya wadaadaha dowladda federaalka ayaa marar badan ku celceliya xasan sheikh inuu jecel yahay diinta islaamka isagana waa kan diinta islaamka ku tilmaamaya inay tahay xasrad iyo dhibaato uu caalamku la tacaalayo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaas askarta dowladda federaalka oo ku rideen dad loo qeybinayay hilibka udxiyada oo ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda nuur xawad waxaa qalalaase rasaas la isweedaarsaday ka sameeyey dhinacyo kala duwan oo ka wada tirsan ciidanka dowladda federaalka halkaasi oo ay ku nafwaayeen qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xilli ay goobta ugu sugnaayeen qaadashada hilibka udxiyada ciidanka loogu yeero booliiska ee dowladda federaalka ayaa rasaas ooda oga qaaday dadkii masaakiinta ahaa ee goobta ku sugnaa waxaana halkaasi ku nafwaayey ilaa laba qof oo ka mid ahaa dadkii masaakiinta ahaa ee goobta usoo hilib doontay balse naftooda ku waayey qaar ka mid ah bulshadii ku sugnaa goobta ay dilka ka geysteen ciidanka dowladda federaalka ayaa warbaahinta la hadlay ayagoona ka warbixiyey sidii ay wax u dhaceen
meeshaas hadda dhagax du taallo oo ayuu ninkuu fadhiyey dhintayagaaste ninkii xabadaa ku dhacday xabadaas dhaadhaaftay xabaddiis dhaadhaafay duu ku waardiyey iyo kuwa ayaga arbushaayay xabada isdhaadhaafiyeen isdhaafaysay heday ninkii ninkaasi ku dhacday waxii meesha eryada waxa kuwa kor ka yimid iyo kuwa inta ka yimid xabadaga isku bigaabay weerida joog wixii marka xabadii isku dhacaysa xabadu hormaad camal ahayd xabadii markayga idinkeeda ninkaas ay ku dhacday ninkii waa dhintay aniguna gudaha gurgaha ku jiray banaan kama taagnay gurga gudiisa ku jiray markaa soo baxaba ninkiiyo meyda oo iga idinkeeda iyagan daaqada ka fiirshay daaqada ka fiirshay dadka reer beledweyne ayaa warbaahinta u caddeeyey in ciidanka dowladda federaalka ay goobta u imaadeen in ay boobaan hilibka udxiyada ee loogu talagalay dadka masaakiinta ah sidaasi darteedna ay goobta xabadaha ugu fureen si ay u baqdaan dadka masaakiinta ah arrintan ayaana daaha ka sii rogaysa sida ciidanka dowladda federaalka agtooda oga liita dhiigga dadka soomaalida ah ee aan waxba galabsan askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
wararkaynaga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay gudaha muqdisho sida ay sheegayaan xogaha aan helayn askariga ayaa waxaa dilay mid saaxiibkiisa ah waxauna dilka ka dhacay isgooska zooba ee magaalada muqdisho askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray khaalid raajac oo dhowaan kasoo firxaday furimaha hore ee gobolada dhexe waxa uu soo micimuday magaalada muqdisho waxa uu ka mid ahaa firxadka farokutiriska ah ee ka badbaaday dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolada dhexe una dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo ciidanka al-shabaab sawiro laga soo qaaday askariga saaxiibkiisa toogtay ayaa lagu baahiyey baraha bulshada waxaana la arkaya iyadoo xabadda ka haleeshay qaybaha sare ee jirka si gaar ah cunaha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa had iyo jeer isku dila waxyaabahan aqliga bani-aadamka keenin in la isku dilo tusaale waxaa loo soo qaadan kara qaadka iyo sigaarka kuwaasoo askar badan ay isku toogteen isdilka askarta soomaalida dhexdooda marka laga soo tago waxay dhanka kala gumaadayaan maalin kasta dadka rayidka ah una geysta khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho si bareer ah ugu dhaawacay dad rayid ah ciidamadan oo ku sugnaa suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa xabado ooda kaga qaaday dad suuqaas ku sugnaa ugu yaraan laba ruux oo mid ka mid a ay tahay haweeney da-ah ayaana halkaa ku dhaawacmay mas-uuliyiin culummo iyo hogaamiyaal dhaqan ayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab furun dagaal kula ciiday iyagoo hadallo dhiirigelin iyo goobaabo ah u jeediyey waryaheena cabdulaahi soomaali oo goobjoog ahaa ayaana warbixintan inoo haya
الله أكبر الله أكبر الله أكبر waa subax ciid ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bishii dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga geesta kalena ku astaysan lix iyo tobanka bishii lixaad laba kun afar iyo labaatan ee milaadiga dhulkayn ah oo dhir awgeed cidda in yar kaa durugsano aanay ku arkaynin waxaa hoos fadhiya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo kulaalaya magaalada kismaayo oo ay heestaan saraakiil iyo ciidamo maraykan ah iyo ciidamada kenya iyo maamul goboleedka dhismihiisa shisheeyaha kala duwan iska kaashaday ee jubbaland geesta kale askartan oo dhammaantood dhallinyaro ah waxa ay difaac u yihiin magaalooyinka gobolkan iyo kanla deriska ah ee jubbada dhexe ee shareecada islaamka lagu xukumay iyo guud ahaanba walaayaadka islaamiga ah oo haddii halkan looga duso culays weyn la kulmaya kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ah oo wiilashan asaagooda ayaa u tahriibay dalal shisheeye kana qaatay warqado dhalasho iyo kuwo qaxootinimo halka kuwo kalena shisheeyaha dalka ku soo duulay ka barbar dagaalamayaan iyaga oo mabdi'iisa dimuqraadigaha geestooda ka fulinaya islamarkaana wax ka hirgelinaya damaciisa dhuldoonka ah taa beddelkeeda wiilashan ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay aaminsan yihiin in ay yihiin ciidanka ilaalada iyo fidinta shareecada islaamka waxayna u arkaan in nolosha tan ugu fiican ee koonka lagu helo ay iyagu heestaan soomaalida iyo muslimiinta kale ee bariga afrika ku dhaqan ay u yihiin ciidankii gumaysiga ka dulqaadi lahaa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
kuwani waa qaar ka mid a ciidamada doonaya in ay barigan afrika iyo guud ahaanba adduunka haadaanta ka sii hoobtay ee dimuqraadiyadda iyo ehelkeedu qarribeen dhinaca wanaagsan u janjeeriyaan iyagoo adeegsanaya qoriga maarta galaclaysa ka soo baxdo iyo dacwada oo wada jira nibayohow dagaal baajiriyo diriir xoolaadeede weerarka ka daafiyo kadab dunidan sameeyey dabka hura hayee aan damayn dunida guudkeeda ninka rabo inuu nabad ku dago waa damiir liiye waa nimay dilotoy hawadu diirtay kaligiiye waa nin dumar ku ralliyay inuu dacal la joogaye waa nimanka daadagin xarfii deeqlahan yidhiye
niman badan ayaa saaka la ciidaya carruurtooda iyo xaasaskooda iyo hooyooyinkood macmacaanna ku cunaya magaalooyinka laakiin raggaani waxa ay weheshanayaan codka shimbiraha iyo shanqarta geedaha dabayluhu lulayaan sidaas oo ay tahay waxaa laga dareemayaa farxad saa'id ah maxaa yeelay waxa ay ku sheegayaan in ay hayaan howl allah ku addoonsaday oo ay diintooda iyo walaalahooda ku difaacayaan raggan intii aan la joogay mararka qaar dushooda waxaa ku horaysay dhibicda roob tiix ah oo kan xilliga xagayga da'a ka mid ah laakiin xasuusnaw in gugii dhowaan galbaday iyo dayrtii ka horaysayba robaab awgood daadad badan ay soo rogmadeen ragganna halkan oo dhiiqa ah ay ku noolaayeen ciidamada ayaa subaxdii hore oo dhan qaadayay takbiirta ciidda laakiinse markii halkan aanu soo gaarnay aniga iyo wafdiga aan la socday waxaa la galay salaada ciidda kadibna waxaa la dhegaystay khudbad ciidda ku saabsan oo sarkaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin uu akhrinayo qaar ka mid ah culummada diinta islaamka waaliga walaayad islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hogaamiyaal dhaqan ayaa geedaha hoostooda kula ciidaysanaya dhallinyarada oo mid waliba tuuta uu ku leebisan yahay qori iyo booshna wato labada dhinac mid waliba waxa uu muujinayaa in uu kan kale lo kulankiisa ku faraxsan yahay sheekh cabdiwaaxid isaaq mudey oo ka mid ah culummada halkan soo gaartay ayaa dhallinyarada mid waliba wax uu kula dardaarmay in uu qalbigiisa ilaashado maadaama acmaash oo idile ay asiga ka guntanto ciidil adxa ilaah baa ku mahadsan mar hadday muslimiintii faraxsan yihiin gaalada maanta waxa uu inaxsan yihiin murug buu ilaahay u keenay waa wax ilaahay looga mahdiya ciiddaa weyn ee ciidil adxa waxaa kaloo ilaahay mahaddi maanta inaan la ciidnay ahlu thuquur maanta ayadana waa fadli kala wo allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan intaa kadib walaalayaal waxaan ku jirna waa camal jihaad waxaan difaacayna waa diinta ilaahay kelimada alle inay kor noqoto waxaa ugu horeeya oon isu dardaarmaynaa qof kastoo maanta naga mid iyo intaba na maqli waxaa weeye qalbigeenna inaan hagaajinno oon islaaxinno oo maxaa lagu islaaxin awalan attaqwaaw maxaa yeele waa xibinta ugu muhiimsan ee ra'iisiga hadday ayada noo hagaagto jirkoo dhan wuu hagaagi hadday fasaaddo jirkoo dhan wuu fasaadi alaa wey alqalbi xadiidka nabiga waad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu islaaxinayaa ee ugu horeeya taqwa allah subxaanahu wa tacaala meeshay degta waa qalbigow nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam attaqwa haa hunaa saddex jeer wa yashiiru ilaa sadrihi halaatha maraat waxaa kaloo lagu islaaxinayaa qalbiga inaan dejinno culuwulhimma waxaa kaloo lagu islaaxinayaa inaan u furno walaalaha oon musaamaxno oon maanta iscafinno oo qof walow qalbigiisa uu furo xibintaa waa xibin muhiim wey walidaalik ilaahay subxaanahu wa tacaala maxalu nadri llaah waa xaggee meeshuu laga daalacanayo waa xaggee waa qalbiga wey muuqaalkan kole iyo dhaqaalaha iyo waxaa ilaahay dan iyo muraad kama leh ilaahay xaggee buu laga daalacan ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum maxalu nadri illaahi waa qalbiga saa daraaddeed wuxuu ilaahay ka naxo qalbigaaga ka ilaali wuxuu ilaahay ku farxaana qalbigaaga geli xibintu waa xibin muhiimow walidaalik cadow baan leenahay shayddaan baan ugu horray isagana meel buu beegsanayaa meeshuu beegsanaya jirhkeenna ka mid waa xaggee waa xaggee waa qalbigow meeshuu naga waswaasay waa qalbiga alladii yuwaswisu fii suduuri innaas halkaanuu qasayaa asaguna laabta iyo qalbiga ciidamo badan oo cadaan iyo madooba leh ayaa soomaaliya duulaan ku jooga kuwa oo laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii iyo iminka oo aanu joogno laba kun afar iyo labaatan laga soo gaarayay loodi waayey ragga runta ay ka tahay in geyigan ay ka difaacaan soo duulayaasha iyo saaxiibadood waxaana dalka gudihiisa lagu dilay shisheeye tirabeel ah kuwa soomaalida ah ee ku safka ahna warkood baddaa kuwii qalaabka soo tuurayoo tabaar ismoodayey ee ciidan soo tababartee cadowna taageeray ee soo tallaabsaday wad baa turuun turraynaye tangiyadii markii laga gubee tacaddi loo geystay meydkuna sidii timaan la jaara tuuran yahay meesha tunkana qaar laga soo xidhan tubaha jiidayno tabtiyaan sugaynaa luhu nugu xiray taashe tacaddiga ka raaca qalbiguno tamaam yahaye tabar ba isla waayo kufrigii waa tartaarayahe war way tabar dhiganoo bakhtigu waiska tegayaane tuuryada ku sii wadaa luhu idinku taageere sanadkii lasoo dhaafay ciidamadan iyo kuwo kale oo la mid ah waxa ay galeen dagaallo badan oo dhegta dhiigga loogu daray shisheeye iyo kuwo soomaali ah oo u daacad ah weliga walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis oo hogaaminaya wafdiga ciidamada halkan kula ciiday una keenay laba neef oo geel ah ayaa askarta kula dardaarmay in ay shisheeyaha iyo ehelkiisa cagta mariyaan mujaahidiinta ay suquurta ay joogaan meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ciidan khayraadka ilah hanaga aqbalo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran meel fiican bay ku wadaan meel fiican bay ku wadaan waxaan leeyahay ribaadka iyo jihaadka aad ku jartaan sii labalaaba sii wada cadowga allah subxaana wa tacaala meel kastoo ay joogo herye aan ugu daadan walaalayaal heryaha aan ugu daadano meel kastoo ay joogo sanadkii laba kun kow iyo labaatankii labaatan sano oo dagaala kadib afghanistaan imaarada islaamiga ah ee daalibaan ayaa waxay la wareegtay gacankuhaynta dalkaas iyadoo afka ciidda u dartay ciidamadii maraykanka iyo saddex boqol oo kun oo askari oo calooshadu shaqaystayaala oo uu afghanistaan ka dhisay iminka saasaan arrintaa u eg ayaa waxa ay ka muuqataa gudaha dalka soomaaliya waxaana ku sugan ciidamada shisheeye oo qaar ka baxay mooye kuwa kalena la leeyahay waa ay baxayaan iyo maamulo shisheeyuhu dhisay oo aan taag weynayn fariicii rasuulkaniyo geesi fooladaga halkan fodagelinana waa lagu falagmaye faalkiyo markan fodhiyo firir ka soo tuuno oo uu firkinigoof inan laga waayo fikirkiyo dhibaatada markaas baad faruur cuniye warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo isgoos weliba dadka ku xayiraya macno la-aan maxamed ciise ayaa ka waramaya waxaa soo badanaya marba marka ka dambeysa gaadiidleyda ka cabanaya dhibaatooyinka ay kala kulmayaan wadooyinka iyo ciidamada dowladda federaalka gaadiidleyda muqdisho ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamada dowladda federaalka oo isgoos walba dadka ku xayiraya macno la-aan iyagoo arrimaasi ka cabanaya ayaa waxay yidhaahdeen xarakada al-shabaab meesha ay joogaan waa taqaanin goobaha ay ku nool yihiinna waa amni laakiin annaga oo shacab ah ayaa naga adeeg tihiin bartiisa loo jeeda raadkiisa xamar yaan laga raadinin dadka la dagaalaa niman raga waa duurkaas ay jiraan shacabka dhex joogana amnigooda waa sugan yahay haddii aadi karaan ha aadaano annagayana rafaadsanay gaargacankaasaan wadanaa ilmo ku biilanaaye anoo nool beesamaha jaaman ku jiraa ilmihii iga heli maayaan marka dawlad waxa ka beddesha barnaamijka cadhiiriga aan qabno feelgalaa lagu leeyahay saddex kun oo moota halmar feelgalayso soo garguuraa lagu leeyahay saa u garguurayso garguurayso markaa meesh tagto seed qaldanaa ku socotee gadaal maraa lagu leeyahay haddana kaas waa aadi wayne waan ka harnay kaaraha xaggeeda waa aadi wayne waan ka harnay xamarweyne waan ka harnay magaaladii wax shaqoo yaalla ma jirto dowladda xasan sheekh waxaan leeyahay iyo maamulkeeda ayadaa magaalada jag ka dhigto indhaha isku qabatay magaalada indhaha u kala furo ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa